Goobaha lagu barto Qur'aanka Kariimka ah waxa ay ka mid yihiin meelaha ugu muhiimsan ee bulshada Muslimiinta dhexdeeda. Dugsigan oo ay wax ku bartaan carruurtan yar ah, hase ahaatee aan ka rajo dhigin inay wax bartaan oo ay heer nolosha ka gaadhaan, ayaa waxaa ka muuqda burbur iyo dayac xooggan, iyadoo uuna roobabka iyo dabaylaha midna ka celinaynin. Maxamed Cabdi Ducaale oo ah imaam masjid oo ka ag dhow dugsigan ay wax ka bartaan carruurta danyarta ahi, ayaa inooga warbixiyay xaaladaha dugsiga, waxa uuna fariin u diray bulshada Soomaaliyeed.
alxamdulilah walaalayaal liibaanteen adduunyo liibaanteen aakhiro oo amarkaa loo qaadano ku qaadna dariiq rasuulka sala allahu calayhi wasalam dugsigaana ujeedaan insha allahu tacaala walaalayaal waa dugsi qur'aanul kariim lagu barto walaalayaal arday masaakiin ama agoommo ayaa dhigtaan oo waalidkood wax laga qaadin ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay wa anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowt fayaquulu rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa waakun min asaalixiin ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay qafkiina risiq wax nagu irsaaq wax ka baxsada intuu qafka geero ku imaanin waalidka insha allahu tacaala maanta waxa u adow kaa baahan yahay waa sadaqa jaariya waa u jeedaa madrasadan qowlka ilaahay subxaana wa tacaala kalaamka ilaahay lagu barana tabaaraka wa tacaala siduu u jaalana u dunsanya waad dareemayseen insha allahu tacaala nebi ilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa tuu masaajidaha iyo kulli dacwada walaalayaal laga qayb qaato waa guriga ilaahay subxaana wa tacaala ilmaadanka markuu dhinto saddex ayaa u jirta walaalayaal sadaqa jaariya waalidoon saalix iyo cilmi lagu intifaaco marka insha allahu tacaala dugsigaana ujeedaan uu dunsan yahay macalinka waxaa u keenay daruuf inuu u tago insha allahu tacaala walaalaha tv-ga uu u baahayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay falyatanafis almutanaafisuun insha allahu tacaala shacabka reer kismaayo ama cid kasto meel kasto dad iyo dibaddi ku nool guriga ilaahay tabaaraka wa tacaala in ay u hagaajistaan ay ilaahay dartiisa ugu dhistaan qur-aankaas ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu baranayo intuu qofka qur-aanka akhrinayo ajirka wan ii socona insha allahu tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala cid kastoo ka qayb qaadanayso dugeyska ka qayb qaata insha allahu tacaala wa jazaakum allahu khayran dhanka kale macalin nuur maxamed ducaale oo ah macalinka dugsigan ayaa dadka khayrka jecel ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha dugsigan macalin nuur maxamed cabdulla liidhaha markay u yartahay dugsigan waxaan joogaa saddex iyo toban sanaan joogaa marka ilmo oo far badan waa ku dhammeeyeen marka haddana waxaan weli waan joognahay waan ku sugunnahay marka wuu areedeysan yahay qaabkiisana waa adduunsan yahay nin allal ninkii ka qayb qaadan karo marka saas ayaan niyeysanay marka nin walbana waxaa waaye adduunya iyo xasanaad uu ka helaa adduunya iyo aaqarobo maxaa yeele ninkii adduunyo oo adiga aaqaro waxaa lagu gaaraa adduunya ayaa lagu gaaraa adduunyadii kadib hadda aanqar ninkay gaaran waxaa waaye adduunya wala aanqar labadba uu isku helaa adduunya dugsigaasna waa dumayaa nin walbana waxaa waaye xil uu ka saaran yahay anigoo lii dhaho macal nuur maxamed cabdulle ayaa markuu yartahay saddex iyo toban sano ayaa dugsigan aan joogaa naytin sigiskii ayaa dugsigan la dhisay ilaa yoomuna haadana waa taagan yahay marka kulley saas iyo maanta maantan saas ayaa niyeystay wabilaahi towfiiq